أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaenu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee al-andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aanu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayno idinkuna aad ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a kismaayo hogaamiyayaasha ugu tunka weyn mucaaradka kooxda riddada oo kusii qulqulaya siciid dani iyo ra-iisul wasaareyaal xilal horey uga soo qabtay riddada oo caawa ku hoyanaya xarunta gobolka jubbada hoose muxuu shirkan uga dhigan yahay xasan gurguurta iyo xukunkiisa barnaamijka ayaad caawa ku dhagaysan doontaan sarkaal sare oo ka tirsan booliiska dowladda saliibiyadda ee kenya oo si la yaab leh isku daldalay maxaa sababay in uu naftiisa gooyo barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya oo sare u sii qaaday dilalka ay ka geysanayaan xaafadaha kala duwan ee degmooyinka gobolka banaadir wararkii ugu dambeeyey ee arrimahaasi barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan shirar looga hadlayay caqabadaha hareeyey ciidanka kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ku guulaysatay in heshiis buuxa ay kala dhex dhigto laba beelood oo walaalo ah oo wadadega gobolkaasi kadib muddo sagaal maalmood ah oo arrinkaasi loo geed fadhiyey munaasabadaas gebagabadeeda ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba barnaamijka faafareebka wararka inta uu socdo ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka waxaa igala qaybgelaya qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee al andulus anigana halkan ayaan idinkaga soo gudbinayaaye mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha jamaadu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhagaystayaal kusoo dhowaada qodobada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan magaalada kismaayo waxaa kusii qulqulaya mucaaradka kooxda riddada kuwooda ugu tunka weyn iyo hogaamiyaha maamulka ashahadla dirarka ah ee isku magacaabay puntland siciid cabdulaahi deni kuwaas oo caawa si wadajir ah ugu hoyanaya magaaladaasi haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo wixii laga yidhi arrimaha kismaayo waxaa inoo soo koobaya cismaan axmed dhuubow haye cismaan waad mahadsan tahay walaalka cabdiwaha bukhaari magaalada kismaayo ee xarunta gobolka ee jubbada hoose oo ay gacanta ku hayaan ciidamada siliibiyiinta afrikaanta ah waxaa ku sii qulqulayey shalay gelinkii dambe ilaa iyo maanta hogaamiyaasha ugu sarreeya ee kooxda mucaaradka ku ah ee kooxda riddada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho shirkan ka furmaya magaalada kismaayo ayaa ah midkii ugu ballaarnaa ee ka dhan ah maamulka fadhiidka ah ee xasan gurguurte iyo xamse cabdi barre oo ka dhacaya gudaha dalka soomaaliya tan iyo markii ay kooxda riddada majaraha u qabteen bishii mey ee sannaddii marka la eego culayska siyaasiyiinta murtadiinta ah ee ka qaybgalaya iyo wakhtigan xasaasiga ah ee lagu soo aadiyey wuxuu halis ku yahay sidaan hore u soo sheegnay kooxda riddada soomaaliya shirkan kismaayo ee ka furmayo ee maalinta biri oo khamiis ah waxaa lagu dhisi doonaa sida wararka hordhaca bay sheegayaan isbahaysi siyaasadeed oo cusub oo loogu magacdaray waxay ku sheegeen golaha mustaqbalka soomaaliya waa sida ay hadal ku dhigeen oo ay hoggaanka u qaban doonaan axmed mudoobe siciid deni iyo kuwa isugu yeeray golaha samata bixinta oo horeyba u dhistay haddana ay ku soo biirayaan axmed mudoobe iyo siciid deni siyaasiyiintan ee tirada badan ee kusoo qulqulaya magaalada kismaayo waxay ka yimaadeen meelo kala duwan sida magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya qaar badan ayaa ka yimid garowe waxaa ka yimid siciid deni hogaamiyaha maamulka shaadala dirirka ah ee isugu yeeray puntland magaalada muqdisho waxaa ka yimid siyaasiyiin fara badan yaa ka qayb galaya shirka muxuu yahay ujeeddada shirka iyo weliba ilaa iyo hadda yaa ka hadlay waa su-aalo ee runtii u baahan inaan istultaa kooban ku samayno yaa ka qayb galaya hore ayaan u sheegnay oo waxaa ka qayb galaya dhinacyadaas kala duwan ee siyaasiyiin oo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaareyaal hore kooxda ridada soomaaliya xilal ugu soo qabtay xildhibaano mucaarad ku ah maamulka xasan sheekh oo iyagana ka yimid magaalada muqdisho waxaa sidoo kale ka qayb galaya xubno mucaarad ah oo ay ka mid yihiin cabdiraxmaan cabdishakuur iyo kuwa kaleba oo ay ka qayb galayaan muxuu yahay ujeeddada shirka ujeeddada shirka sida ee laga dareemayo ujeeddada qaar ka midana oo hadlayba ay sheegayeen waa dhammaystirka iyo dhisidda golo mucaarad ku ah kooxda ridada soomaaliya islamarkaana miisaan weyn ku leh marka loo fiiriyo siyaasadda ridada in lagu dhiso magaalada kismaayo islamarkaana lagu wajaho ololaha doorasho ku-sheega xasan sheekh uu muddooyinkan la taagnaa saxaafadda taasoo ay runtii ah ujeedka ugu weyn ee la isugu yimid magaalada kismaayo islamarkaana ee lagu qabanayo shirkan waxaa lagu dhisi doonaa golahaasi wajahaya xasan sheekh oo wakhtigiisa uu sii dhammaanaya oo wakhti kooban ay ka harsan tahay muddaxileedkiisa waxaa sidoo kale runtii ujeedka uu yahay haddii xasan sheekh uu ku adkaysto doorashada uu sheegaya ee ah in doorasho qof iyo cod ah oo muddooyinkan buu ku hadaaqayay in iyagana markaasi ay ku midoobaan go-aan rasmi ah oo ay ku wajahayaan arrinkaas inkastoo ay u socdaan dano kala gooni gooni ah oo qof kastaba dan gooni ah uu leeyahay haddana waxay rabaan in ashaamud fara badan ay ku noqdaan islamarkaana ay ku muqaawameeyaan xasan sheekh iyo kooxdiisa xaalkeeda uu marayo meel gabaabsi ah ilaa iyo hadda yaa ka hadlay waxaa ka hadlay qaar ka mid ah golaha dawaaqiidda oo iyagana kismaayo gaaray waa ay ka hadleen iyagoo runtii aad ugu diganayay dowladda riddada ee xasan sheekh islamarkaana ee ka dhigayay shirkan mid taariikhi ah waxayna u muuqdeen qaarkood in xasan sheekh markan uu yahay xilligii ay meel ugu soo wada jeesan lahaayeen waxaa sidoo kale warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah qowsaarada maamulka ashaadala dirirka ah ee ka taliya magaalada kismaayo oo iyagana runtii aad ugu faraxsanaa in magaalada kismaayo oo iyagu ay joogaan in lagu qabto shir mugga intaas la eg leh dhinacyo kala duwan ay kasoo qayb galayaan wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka gaalaraaca ah ee lagu ilaaliyo magaalada kismaayo oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in magaalada kismaayo uu ka qabsoomayo maalinta beri ah shirka ee lagu dhisayo golaha samata bixinta waxay ugu yeereen ee mucaaradka ku ah nidaamka xasan gurguurte waxaa kale oo ninkan ka tirsan maamulka axmed madoobe wuxuu aad u dhaleeceynayay xasan sheekh islamarkaana uu ku tilmaamay nin baal maray dhammaan hanaankii ridada waxaana sidoo kale carabaabay in xilligan ay tahay xilligii ay fursadda u helayeen inay meel ugu soo wada jeestaan waxaa sidoo kale uu sharxaad ka bixiyey dadka soo gaaray magaalada kismaayo iyo waxyaabaha la doonayo inay beri ka qabsoomaan ee magaalada kismaayo maanta oo ay taariikhdu tahay tobaniyo toddobada bisha labada kun labayo tobnaad ee bisha disembar labada kun labaatan iyo shanta waxaana soo gaaray wufuud heer qaran ah oo ka yimid ka kala yimid magaalada muqdisho magaalada garowe iyo nairobi wufuuddaas waxay ka kala koobnaayeen saddex ra-iisul wasaare iyo madaxweynaha dowladda puntland waxay soo gaareen magaalada kismaayo si nabada hadafka ay meeshan ku yimaadeen waxay ku yimaadeen madasha samata bixinta qaranka soomaaliyeed oo shirkeeda uu furmaayo si official u furmi doono berri shirkan wuxuu madlan yahay samata bixinta qaranka soomaaliyeed oo asalkiisu uu yahay jihaynta siyaasadda qaranka iyo in lagu soo dabaalo madaxweynaha hadda joogo oo ka yara leexday dastuurka qaranka soomaaliyeed dib malicsi loogu sameeyo hanaanka uu madaxweynaha hadda talada hayo uu qaranka ku wado sidaa ogsoontihiinba waxaa haldhig u ahaa madaxweyne xasan qaranka soomaaliyeed waxaanu u diyaarinay bas ay dadku raacaan tareenkaas ha lasoo wada raaco madaxweynaha laakiin wuxuusan ogeyn uusan aad ula socon in tareenkaa dadkii soomaaliyeed oo dhan ay ka hareen markii laga reebo golihiisa wasiirada iyo asaga oo ka ah darawal marka waxaan rabnaa inaan madaxweynaha xasuusino madaxweynuhu tareenkaadi waa soomaalidu ay ka wada hartay shacabkii wuu ka haray dhammaantood waa wada oynayaan waa wada qaylinayaan waxay ku barakaceen gacantaada iyo xukuumaddaada iyo awooddaada aad ugu shaqaysay calooshaada iyo rabitaankaada shakhsiga ah dagaal oo asalkiisu uu yahay inaan waddankan kusoo celinno dhabbihii saxda ahayd waa maxay dhabbaha saxda ah in dastuurka la raaco in wixii lagu heshiiyey oo ah afar sanaba madaxweyne kasta inuu ka doonto mandatka ummaddiisa iyo bulshadiisa inuu ka doonto
marka walaalka haddii aan soo ururino maalinta beri ayaa sida ay ku madlan yihiin waxaa si toosa u furmaya shirkaasi waxa ka soo baxa iyo dhinacyada la filayo inay sidoo kale soo gaaraan magaalada kismaayo oo saacadaha soo socdo oo ay qaarkoodba sheegeen inay beri kusoo aadan yihiinna iyo waxyaabaha markaasi kasoo baxana waan la socon doonaa insha allah الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نهج الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka sarkaal sare oo ka tirsan booliiska dowladda saliibiyadda ee kenya ayaa si la yaab leh isku deldelay saacadihii lasoo dhaafay haddaba qodobkaas iyo kuwo kale oo xiiso badan waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mucaaradka oo weli ku qulqulaya kismaayo iyo hogaamiyayaal miisaankoodu culus yahay oo maanta gaaray gelinkii hore ee maanta waxaa magaalada kismaayo ka degay hogaamiyayaal siyaasadeed oo ay ka mid yihiin madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo wataa maleeshiyaad fara badan iyo ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda villa soomaaliya xasan cali khayre sidoo kale gelinkii dambe ee maanta waxaa gegidda diyaaradaha ee kismaayo ka soo degay ra-iisul wasaarayaashii hore ee kooxda villa soomaaliya saacid maxamed xuseen rooble iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur siyaasiyiintan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee kismaayo ku soo dhoweeyey axmed madoobe oo ah horjoogaha jubbaland iyo xubno ka tirsan maamulkiisa kuwaas oo halkaasi si weyn ugu qaabilay ufuuddan oo kasoo kala kicitamay muqdisho nairobi iyo garowe booqashada hogaamiyaashan ayaa gogol xaar u ah wada tashiyo siyaasadeed oo ka dhana kooxda villa soomaaliya iyagoo diiradda saaraya sidii go-aan midaysan ay uga qaadan lahaayeen doorasho ku-sheegta uu gurgurtee ka wado magaalada muqdisho kulamadan oo lagu wado in maalinta berito ah ay furmaan ayay wararku tibaaxayaan in sidoo kale looga hadli doono khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya maamul goboleedyada iyo kooxda villa soomaaliya mustaqbalka nidaamka doorashooyinka iyo baahida loo qabo is-afgarad ay mucaaradku wadajir u gaaraan inta ka horeysa xilliga doorashada qulqulka wufuuddan ee magaalada kismaayo ayaa imaanaya xilli kooxda villa soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay wajahayaan marxalad siyaasadeed oo xasaasi ah iyadoo dood xoogan ay ka taagan tahay habka loo waajahayo doorashada labada kun lix iyo labaatanka iyo hanaanka maamullo dabadhilifyo ah oo la doonayo in lagu camcamiyo ummadda soomaaliyeed waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal booliis kenyaan ah oo isku dilay ismaamulka leykibiya wararka ka imaanaya ismaamulka leykibiya ee dalka kenya ayaa sheegaya in uu isdilay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska kenya taasi oo si weyn looga hadalhayo deegaankaasi dhacdadan ayaa lasoo wariyey inay dhacday afar iyo tobankii bishan diseembar marka hore sarkaalka ayaa dilay qof rayid ah oo saraakiisha booliisku magaciisa ku sheegeen benson kemboy jirjir ninkan rayidka ah oo da-diisa lagu sheegay sagaal iyo labaatan jir ayuu sarkaalka booliiska ku dilay toogasho uu ka geystay gudaha xarun ganacsi oo ku taal induruma sarkaalka ayaa dilka kadib goobta isaga dhaqaaqay wuxuuna aaday dhanka saldhigga uu ka howlgelayay ee deegaankaasi warbixinada waxay sheegayaan in sarkaalkan oo lagu magacaabi jiray bater macharia muwangi uu ugu dambayntii isku dilay isagaoo adeegsanaya qorigii uu qofka rayidka ku khaarijiyey albaabka gurigiisa saraakiisha booliisku waxay sheegeen in ay baarayaan sababta ka dambaysa dilka uu ku kacay ninkan iyo waxaa keenay in ugu dambayn uu isagana nafta isdhaafiyo isagaoo adeegsanaya qorigii uu ku hubaysnaa ma ahan dhacdo ku cusub ciidamada saliibiyiinta kenya saraakiisha iyo sidoo kale askarta kenyaanka ah dhowr jeer ayay ku kaceen dhacdooyin kuwan la mid ah oo ay nafta isku dhaafiyeen waxayna inta badan isku dilaan duruufo nololeed oo ku xiran waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa askari ka tirsan xukuumadda muqdisho oo qof shacaba ku dilay gobolka banaadir xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa dil uu askari ka tirsan xukuumadda muqdisho maalintii shalay qof shacab ah ugu geystay magaalada muqdisho dilka ayaa waxa uu si gaara uga dhacay xaafadda oodweyne oo ka tirsan degmada dayniile ee magaalada muqdisho ruuxa la dilay ayaa lagu magacaabi jiray cabdulaahi maxamed muuse kaasi oo uu askarigu si bareer ah u dilay wararka ayaa sheegaya in ruuxa shacabka loo dilay laba doolar oo uu baad ahaan kaga rabay askariga geystay falka dilka ah dilalka loo geysanayo dadka rayidka ah ee ku nool muqdisho ayaa noqday kuwa istabajooga askarta dadka dila ayaana si nabada ku jooga magaalada cabdiwahaab xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa heshiis kala dhex dhigtay laba beelood oo walaalo ah mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa isku howlay in heshiis buuxa ay kala dhex dhigaan labada beelood ee walaalaha ah ee garwaale iyo jilible oo wadadega gobolka kuwaas oo dhowaan mar khilaafkoodu uu gacan ka hadal gaaray mas-uuliyiinta wilaayada ayaa si xal waara loo gaaro waxa ay soo xuleen tiro odayaal dhaqameed ah oo labada beelood ka kala tirsan iyo mas-uuliyiinta wilaayada kuwaas oo booqday goobihii la isku hayay ugu dambayntiina allah fadligiis xal buuxa laga gaaray wadaxaajoodkan labada beelood oo ay garwadeen ka ahayd wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa socday muddo sagaal maalmood ah si loo daweeyo nabarka ciddida hoostiisa ku yaala ugu dambeynna waxaa hoolka xafladaha ee aalayaasir ee degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool looga dhawaaqay heshiis buuxaha oo labada dhinac ay wada gaareen ugu horeyn waxaa munaasabadda laga akhriyey bayaan rasmi ah oo ay isku waafaqsan yihiin labada beelood ee jilible iyo garwaale wilaayaduna ay xog ogaal ka tahay bismillaahi raxmaan araxiim ujeedo heshiis laba beelood oo walaalo ah kadib shir ay iskugu yimaadeen waxgaradka beelaha garwaale iyo jilible socdayna muddo sagaal maalmood ah ayna weheliisay dooro sharci ah oo ay hor kacayeen dhaqanka labada beelood kana dhacay walaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan degmada tieglow shirkaas oo ay daadihinaysay walaayada islaamiga ee bakool shirkaas oo looga hadlayay khilaafaad u dhexeeyey labada beelood khilaafaadkaas oo dhiig iyo dhaawacaba lahaa wadahadal dheer iyo iskujijitin kadib waxaa ka heshiiyeen dhammaan wixii ka dhaxeeyey waxaana uga heshiiyeen sida tan dhamashadii cabdulaahi ibraahim wardheere waxaa ku heshiiyeen xagga dhamashada boqol halaad oo geel ah oo hashiiba lagu qiimayey afar boqol oo doolar oo u dhiginta afartan kun oo doolar labo waxaa la cafiyey toban halaad oo u dhiginta afar kun oo doolar waxaana soo heray sagaashan halaad oo u dhiganta soddon iyo lix kun oo doolar afar waxaa la bixiyey toban iyo laba halaad oo u dhiganta afar kun iyo siddeed boqol oo doolar waxaa dhamman toddobaatan iyo siddeed halaad oo u dhiganta soddon iyo kow kun iyo laba boqol oo doolar shan wakhtiga la bixinayo waa lix bilood oo ka bilaabato kowda bisha toddobaad kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri kuna eg kowda bisha koowaad kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhaawacyada dhammaan waxaa looga heshiiyey in la geeyo maxkamadda shareecada islaamka waxaana kala yihiin kow salaad aadan ibraahim waa ninka xabadda ku dhacday jilible labo moogow colaad cusmaan jilible saddex caliyow hilowle maxamed jilible afar yaxye macalin xareed jilible shan cumar masheen garwaale lix ibraahim cumar masheen garwaale toddobo wariir garwaale sideed ibraahim weedow garwaale sagaal maxamed weedow garwaale saxiixyaasha baashi jilible kow malaaq sheekh ibraahim cali maxamed loo yaqaano dhaysane labo nabadoon xasan cali malaaq saddex nabadoon aadan aadan khayr afar nabadoon mustaaf xasan macalin shan macalin calanuur daawuud lix moogaw colaad cusmaan toddobo macalin ibraahim cali dacar sideed cabdi ibraahim huukaw sagaal ibraahim isaaq deer toban xasan ibraahim isaaq toban iyo kow isaaq khasaar cali toban iyo labo kuusow isaaq macalin toban iyo saddex isaaq nuurow isxaaq toban iyo afar macalin cala nuur maxamed saxiixyaasha beeshe garwaale kow suldaan cabdiraxmaan habishow labo malaaq timirey caliyow xuseyn saddex nabadoon macalin caliyow aadan caliyow afar nabadoon xuseyn ibraahim maxamed loo yaqaano dhegey shan nabadoon isxaaq xaydar xuseyn loo yaqaano waarakow lix nabadoon magaarow isxaaq aadan toddobo nabadoon maxamed kalamow aadan sideed nabadoon likey caliyow daahir sagaal nabadoon daahir isxaaq cumar toban sheekh xasan aadan caliyow loo yaqaano kalamow toban iyo kow sheekh ibraahim cumar masheen toban iyo labo cali cabduraxmaan cabdow toban iyo saddex aadan nuur aadan toban iyo afar xuseen hergaanto nuurow toban iyo shan ibraahim ibraahim isaaq halkaas waxaa ku dhan bayaankii intaasi kadib waxaa munaasabada ka hadlay malaaqa beesha jilible ee wilaayada islaamiga ah ee bakool malaaq ibraahim cali maxamed oo loo yaqaano malaaq dhaysane asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu walaalayaal awalan ilaahay subxaana wa tacaala ya mahadyaana mahad oo bilow iyo dhammaad inlahayn ya mahadyaana mahadda alle bacdishe maybaan an mahadnagaane walaayatu bakool alislaamiya an mahadnagaan oo juhdi fara badan ummado muslimiinta ah kabiyohayta adduunyada iyo aakhiradeba an fikrahayta walaayada xamdishe bacdishe may an mahadnagaane idaacadda alandalus oo runtii juhdi badan biyohaytayaan dacwadii qiibkumada eed eedan bilaarna ku qaadadahayta sidii dadki muslimiinta ee liin islaaxay fadin in badan insurun ayaan ma hadiyaan madiinka gobolka gudub walaalayaal sida bayaanka lakadhegay abaartan inta may baar hoogay lama beelood walaalo ee daris ee dhalati beelo reer jilible geydha fargamaslinka saw iyo beelo reer garwaale oo daris ah shaqaaqiyar dhatiye oo ha ku dhahdhiidi yaana antan kooyan dowra sagaalbeer insa otiyan ha qaadadan heliis eedi eed anfayla galba fayneena laha ka heli weji fayleena laha ka heli wanaag fayleen laha ka heli yaana hanindhi ma balana walaalayaal insha allahu tacaala ilaahay weynaa waa xataa heliiskusahay heliis waari allaha ninku weele dati may boahaha hadee intaa la iskala jarayha dad isgalkafaylanba mahayn asal ahaan laakiin roogii hortahoo araga fan isiinba yaaba faden dadkin haas galay wal haas dhati wal kudhiyanba ma dharan laakiin shaydhaan ku faa'iidaysid shaydhaankii isugahay ilaahay subxaana wa tacaala waxa togna intii ilaahay noo rafciyo haninkanang marka walaalayaal nabiga calayhi salaatu wasalaam dariska made ku hadalaay maybaarayhe sadekolan dhaartay nabiga calayhi salaatu wasalaam wallaahi laa yuminu wallaahi laa yuminu wallaahi laa yuminu arinawag markaasaa saxaabada weydiina rasuul ilaahayow kee waa la arima kan oo ilaahay waa ban rumeena kee way arhan man iyo arhi nabiga calayhi salaatu wasalaam laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah yo arhi lan oo daris iyo bishartiis unkumagangalaana yuu arhi kan oo madba allan rumayan nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskaas rasuulka ini linkasafawna markan un haddii dad muslimiinga ana maqaaga muslim alhaaro maylika jeeda muslim haddii aad muslimanimo sheegata may ay horta muslim ma tacriif alii man salima almuslimuna min lisaanihi wayadihi alare muslim maqaashay oo tacriif iyo may naqday lankii arribshay iyo galantiis dadta kale muslimiinta ee jarishay ee walaalayis ee ku badbaadin alare hooba oo galantaa linku badbaan afkaa linku badbaan muslim ihiidi nabaga sheegay saadiqul masduuq waay sala allahu calayhi wasalam saas daraadiye xadiiska jibriil dareemasan ya ilaa ayaray rasuulka ilaah inka nagnaga erayhe intii waaba deriskal dhahale isuku araw anu kumal ay inka nagaya ari marka walaalayaal xuquuq badan aan layska leeyi mayba waahaha mayba arada gandaraasa ka qaadaysa sheekha oo horey sheegaay cadowka ilaahay meeli gaarada lakula dagaala ma fadi yaa unugay dagaalkii mayba waa dhatan hakanang waana wal ogi wal fiiriyahay cadowka may rooga xuduraa rooga kelimadu may waa un anta aadanka may waa eelgaras iyo buulijadid laku adama usuna dhega gaaladii lan injeeda ma leh muslimiinti masaakiinta haytay geedka tabartan haysat abaarto dheering ata olka dheering ay yaa iskama shaqaysan walaay ay markan shaydaan imurtadin imurjafin iyo walnaaradoo fusuqo ah yaa may waahan ku damay walagtu isuga ah haddii dadti akhyaaru naas ay markan galnyaa isqobsado waayaan oo warkii isuga hay dafaaco waayaan ma ihiini madan dad oo muslimnimadii oo sheegadayaan ka samaysan wanaagdaan haddii ana noqobadii beelihii guud muslimiinta guud oo ku hadalahay wa khaasatan reer jilibi iyo reer garwaale unumay baheliis noo ahaa ilaahayna mayb waha noo kaalmaysadaanna ini hadda ka ba'da umad una mayb wah walan ana inis galna insha allah allahu akbar may kale ballan qaadanaha cadowka ilaahay oo intiinu ogayna ni aalaw ununa ogna ini masaakiintaana imaatadaana dhammaaya ha ka tira gali insha allahu ini xabado una inis gadani inuusa kalaabo doongnana taasna ilaahay ku ballangalaan gaydhiya fargambas inti inta roogdan inti idheegi doonta maysiinka baaqayhin jihaad fii sabiilillaahi haddii aana mas-uulkin ahaa haddii aana mas-uulkin ahaa jihaad fii sabiilillahi siinka baaqe meeli muslimiinta laku kunagadaw dati deriska ay abti ay sinlaku boorsiyohay dhibaatada badan la wada shaqaaqada fara badan le aakharana maybu aha alqaatilu walmaqtuulu fi nnaari rasuulka ari calayhi salaatu wasalaam maynin ballan aha insha allahu tacala oo ballan aasana ini gaalada xudurka duulidon may kale maybu aha anoo afkii mas-uulkii maybu aha geydhiya fargambaaska hadalow walaalihii hati goobtan dowladda haasla qaadani ini higaana dhibaato inku kukooyi doogna yaa ballan qaada insha allahu tacaala ilaahay anoo on kaalmaysado hoob ilaahay ara reer garwaala i reer jilible sacdan owka may baa ni ogdina haddii mas-uulintii walaayatu bakool alislaamiya ee ting ini walaale ana galanta isahaysana macruufkii isla faraana munkarkiina isla reeba doon shimbirey mayl arhay baalkaa biyo reebe ayaa la arhi shimbirikii anaki arhi mooshii haawaa tari hooba obirka on isla jeeda hoob on garabka iska obsana ka mas-uulka lakuwaale shaleediis maee waxgaradka odayaasha yah reerka mayb waa culumi leeyi walwalba leeyi qabaa'ilada muslimiinta garabka iska obsadaan oo una dhamma madnamadeen toonnagana wactasimuu bixablilaahi jamiican nagana walaa tafaraquu unu warkan nagado aayadaha ilaahay axaadiisa nabaga calayhi salatu salka camal falna walaalayaal adduunya aakhari liibanga deeraan un lanko shaladiis farto shalada mayl arhay faara bias ma foolma dhagaas hooba liiska haqarsada lan walba meeli isku arag wala unku gobana munkarka mayba anku reebna macruufka anku farna walbama gobada online ka shelays walaalayaal mayba nin baan lan ahaa jihaad fii sabiilillaahi intii unu janno isku leeroon insha allahu tacaala diyaar atiina diyaar walangaya allahu akbar allahu akbar asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu sidoo kale dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa suldaanka guud ee beesha garwaale suldaan cabdiraxmaan xabashow
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام على الإله با محضة الله مسلمين يوالي عافمات أمني نسي أنك مهديان أنت أسك بعد قلب صدر لن شاقي مس بيانك لن أخريي مس لن روغي سواد أغنين ميلن ولي كهليي لمدى أسبالوت horay lahan sheegay beelal reer garwaale beelal reer jilible si farsamo leh walaalnimo ah oo iidan haboon yaanan heliyan marka aadaa kolley ilaahay baa ka mahadsan bacdallaahi walaayada islaamiga bakool degmo i gobol yanay kula qeyb qaadatay inay aragday falhumadaas oo falka shaydaan haay gabagaba leenku gudoba islaami leenku gudoba la heli wala xuquuqeen layska lahayna la shalqaado wali kala aragta heshiiseena saasleen dhammaysato beelo gudaaje dhammaysata iyo lamadii beeloodka heliyan intaas markiinku guduba walaalayaal kolley adduunkan kan fatantiisa badatay has daba roogda lamada beelood walaalo ah wali la dardaarmay inay ilaahay ku obsadaan inay ilaahay ku obsadaano maalinta qiyaamo ka xisaabtamaano ilaahay ku obsadaan qaraabadii dhooran muslimiinta lingma shaakilayn intaas ku codsada beelogi waana ha ka heliyni waana hasku afgaroni intaas kadib beelo reer garwaal khaas ahaan markaan hanka nagad beel dagaal mahayna si la ogi boqol iyo afartan sano muddo kasaman ku hor iyo dagaalanka dambooy hal qabiila la dagaalanta inta beelas magaaje laha qaadi oo la husi waa la ogi toban shan sano yaa dagaalamaya qabiilkaas markii dambeena helis oo boqol iyo afartankaas sana hal maalin sabeen lanku hirna yaa ku dhi'i sidii baalasnlaheli baali hata hurgufyarn oo dhahaytin walnin horay mahayne ya wali fadaanaha ilaahay ku fadaane iniya saas oo kale hata kureed dhataana dhiiganka deedan marka reer garwaal maysan lahaa adduunkan lanki taarikhunka reebada taariikhdaasa laku akhri doona ilaa qiyaamu saaca marka walaalayaal adduunkan walku taba adduunkan buunbuunistii shayaadiinta warshe ini laisku jara taasasin dardaarme naftay anoo ku bilaawo lan allaala lanki fidnada ha bilaaw in lamaad galnyaasku qobnan ilaahay intaasa yaa shahaadininku ay may buaha lanki taariikhun reeba lan oo markii sida abdulla xasan lan leeraw aradan nugaal iyo sool isanaag may leeraw jihaadka kawadi ya lanko reerhergeysa fiiri eeda ambaari fiiri fiiri lankiyal suhunka arag lankan ama lanhugun iyo gaali lankan may leeraahe ina wadla wadla ya leeraay markan fiiri wali areehe ina wadla wadla wiilkiis wiilkii dhalo gaaladu uu heshin doonaye lankii sugahay wadaadkii warkiishey lankii suga saleebangaala leere hataba lanki siyaasi ee dhidheegay hergeysiroog ina wadla wadla wiilkiis wiilkii dhaliyo hataba gaale in shagayahay magaadii saleebangaala leere lanki walhunka shagay urunka shagay taarikhunga koohiraas aaya koohiraas yaa muslimiin isbadbaadineen hal isbadbaadiyoy masaakinta la gaxyinay dugsiya qur-aanka ila duminay masaajida aadanka ila ku reebnay walaa ha ku kahi umati jihaadkii walaa tufsiduu fil ardi bacda islaaxiha alla saasalley shiidoomay kala hadalahay warkaas ununan kala hadalahay walaalayaal maya ka gebagabaayay warkii intii un isfara galnyaas qobsanaan danteen ku heliynaan walaayada islaamka liin mashaakilayn warkan qandaraasan habahi hata wada socda aragahaytan gaaladay qandaraasa ha qaatay lamalami duurkaan gali muslimiinta helaajoan kati unuun unuuska kanay huba wadanka ha gali hubkaaskaas eh oo gaalana liinka dhowaan lankii holaji hakagadi kolley kala dambaawey saasaan maleeyey ini hubkusigaana noo gobada islaamka ku osdaan ee hubmanbaahanini lanki hubanbaahan oo megala geese eh xudura kan eh aragday gaalaha tah niinka dhow oo ha ku duuli maqale iyo etoobiya iyo aragday xawaashi harar ha ku duuliyan haysad ini gaaladaas iskula dagaalagnaan muaskaraadka amarnaan maybu ah hubkaha qaadanaan allahu akbar marka intaasba walaalyaal ninku baahanyi hadal haangma buuyaa waa la eree ilaahay ku obsanaan ilaahu dunuubtanoo dhaaf ilaahu gaaladanoo jibi ilaahu xaasidkii cadowka oo aragdayna sheegayo maangaabtaana sheegayse ilaahu noo qabay haadow bilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa munaasabada soo xiray labada beeloodna aada ula dardaarmay waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية ولا ليال أولا وآخرا الله سبحانه وتعالى وعمه النجانا نعمه فربنا والله هنكوبا كورنا إسلام نمدن كوينتنا نسي ما يكلا وعمه النجاي بعد الله سبحانه وتعالى والقرد كلا مضى بيلوت jilibli iyo garwaale oo dilka iyo dhaawac iyo dhibaatada dhexmartay shaqaaqada dhexmartay oo si laab xaaran ama qalbi furun nhaliyan oo bayaanka hadda la akhriyaa ayna dhiigani yoona may ballana jazaahum allahu khayra jazaa bacd allahi ka mahadsantiin unuun may ballan qaadana insha allahu tacaala ka walaay ahaan wala isan ha saarteen bayaanka isan ha liidano ha saarteen haddaba la akhriyaay in una garab iyo gaashan siinka adna fulintiisna siinka gacan siyaan ilaahay walaalayaal aanamaylay dardaarmey ilahay anu sheegna yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wakunuu maca asaadiqiin ilaahay anu sheegnan walaa un afkeen ha ku bahahaayo una dhiigahaynan qalbigan ilaahay ogyi yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur qalbaga wala ka garsan oo humaanee ama samaanee antaba ilaahay ogyi ilaahay qalbagaanoo daalaadee walaalayaal runtii may eedii eed ammaan an lahaa eedi eedna ma ahaa anka faraxsangnaa wal taariikhi aan aha qabaa'il badan asgala jaraan waana halliisii jarn ma erne akhyaare garaabi atiin garwaali i jiliblilisiin arre intaaso fa'ya waddankuun lahasla deganaay una shiinaha yurubmuka koyne baa'i bakoole ka dhalni waan harroogni haddii bool hamaamula jarnin intale hamaamula jarni garwaali i jilibli dagaalamaan weligaana ma dheegin fi taariikh ma jarta isagna niin gartaan maa waaye hob bilaahi habooda tamarkun wal haliyataas oo isku fudud maana basiid waay si marka aad iyo aad cajiiban leh ha kahaliyaan walyo ha reebeen aslanma leh he wali maxkamadda oo shareec islaamka lailahangnagay dhaawac ee lan dhaawacan ee bacda alburya la ray ogda markii afmaada kadib waa maxkamad galaas odayaalka marka qudaadu taas kama asinyiin ma waali ogin yoo naftiyob ha roogan walbadana hor maamulan waaye arag waay jazaakum allahu khayr jazaa walaalayaal marka maylanaa haliiskun isuga hay isin deertaan waa haliis taariikhi eh malaakiin ma imbaahanyi may ku dhimin halsheeya dhiman fuliyo imbaahanyi in la qaado dadkii maanasiinku dambeeya isun mailaasan geesidan ambahan intaasa dhiman bese in guddi la saar oo maylarahay eel garsfadheedan dadka un muxaadareeyan in sheegan yo isla jaran odayaalkii garwaal hadlan oo hogaankaayan odayaalkii reer jiribla hadlan walilhakalii sheegan meelo ka sharxan bayaanka meelo ka akhriyan haddana buulijadii seedan deegaanada kale oo dhammaan labada beeloo deegaan in seedan marka may waa arrin eed muhiim waay qodobka usugahay qaadada waan dhammaystira war ilaahay halka obsaday sama aquul ma ah war geeka may haysane shariicada islaamkii haysan raayada islaamka teegin qudaadiya roogan afar iyo labaatan sac kitaabka ilaahay yalaska maamulahay haqa waa ka halaas hoo gor daranto ka gobadee hoo garlata garta waa ka siiyee walaa iska dagaaloma ii dibin ha suusneen nabageen sala allahu alayhi wasalam aad geeridiis oo siyeetan iyo dhowr maalmood ku dhimanta xajatulwadaac khudbadii dheeraytay qiimaha badanaayta usijeedii baadijan khudbad lamada aan jeedin nabag ilaahay may ka arhi dardaaran shay may ku mid tahay wa kuunuu cibaad allaahi ikhwaanan walaalahaada dheerayt may ku mid ahay laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin bacdigay markii aan geeriyooda kadib annaga tan kuwu gaale ah oo gaarsho gaarka kala dhammaayo gaaladu waa tii gaal wiinayta islaamnimadulunku bahay mee kufrun duuna kufrin laakiin fiiri qofku muslimka lidila wal sahlan maa wal sahlan maa hataa cabdullah ibn abbas in us erlan ka qaatilul qaatilul mu'mini amdan in stooban lahay tooban lahay mana waa arin eed halas aneh shirkiga la kijiisi markii la sheegay ilaahi ibadurrahmaan markii tilmaamay wa ibadurrahmaan alladina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khadabahum al-jahiluna qalu salama markii la hawadi la hawadi may kumid tahay والذين لا يدعون مع الله إلها آخر هي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ودومنك عباد الرحمن كما يبوا هان إلهي إن شريك ويلان الله شليدس عبدايان قف مسلم أن حق درن كدلان هير إلهي كداري walaa yazinuuna markaas kadib ala sheegnay zinadii iyo walaay kale iyo dunuubtii kale ugu weynaatay markaasaa la ku hadlay marka may wahaan qofka muslimka ee dhiigshay walaalayaalow masahlan walaa musiibadun nahaashata may kumid ahaa jahliga oo muto maanaa wacyijo iyo garaadyo oon n isticaabne an koobna oon fahansanayn jaahilku naqdaan xurmatu dami lmuslim qofka muslimka dhiigshay waa xaaraam oo may waha mudun wadan gaal roogay wadan muslim roogay fii daari lkufri wa daari lislaam qofka muslimka dhiigjayn waa xaaraan macsuumu dami walmaali waa may ka dilaas walaalka may roogna geegka aakhiru zamaankii rasuulka sal allahu alay wasalam sheeg yar roogna oo haay may la deyro doona xillo qof kalan ka dilawna ongorodaan walaa us walaalshay muslimka ka dilaw kan la dileegan walaa la ka dilay in ogaan ilaahay siinka dhaariyay markii is waraysadaasa lambaqollo waa meelo ka nafbay dhimadi dadkalana ka dhaawaman ma iskaasitaan ma yartaan wala sheegasan eesko dholon la araw oo mudulya la saaradaaw yaa nimanku ha gurudeen ya ka bilaawtay wal isbugdhow ya ka bilaawtay kaw langa dhimid ilaahay siinka dhaariya qofka muslimka dhiigshay in la tahaawuno la fududaysado oo shareecada ilaahay la ka dhadheela managdaaso shareecada ilaahay la fududaysado waa war ilaahay ka obsanaan ilaahay intoo busheegnan geeg shareecada ilaahay ha teegin wilaayaadka islaamka aan teegin mayl araay dhul u sub majar mal noolay kor eel mal qodo kor war mal oo suubii kor beer mal suubii kor mayl arjari magaalo usub mal weelo kor meegajaar go-aan sharaysiinka dul akhriya harakadha ku bahay haraka shabaal mujaahidiin maylaska gala markuun daago intaa gabalko intaa gabalko intaa jidko dhati saaytiya may degi lankuun war ilaahay subxaana wa taala ay ku obsaday maamul islaamiya jar qandaraas gaalaha gaadati soomaaliya ayla siin mar siinay ilaahay intoo busheena waan hanku nagadaa jazaakum allahu khayra jazaa ilaahay subxaana wa taala mayba weydiisana in dunuubteen dhaafo haliis una derin haliis dhaqangala ilaahay kawaala mujaahidiinta meel kasta roogan ilaahay guulsii gaalada meel kasta roogta ilaahay subxaana wa taala jibiyo muslimiinta dhibaatada ku sugun yihin caalamul islaami ilaahay dhibaatada ku dulqaada abaarta iyo olka niin kuluman ilaahay noo qaada roob barakagab ilaahay niinshaana ilaahay naxariistiismay kuguursada ilaahay roob niinshaana dadka muslimiinta galbasho ilaahay aska dumo wa kuunuu cibaadallaahi ikhwaanan nabag ilaahay ari ilaahay walaalka waala inama almuuminuuna ikhwatun ilaahay niin dhabeey gaalada ilaahay subxaana wa tacaala adowkana ilaahayna tusa gaalada ilaahay noo jibi jazaakum allahu khayra jazaa shirki usugahayn inta niinkirinye maslaxadii qaadowshe umutilaa kutabi geesowje isnalsiinku fadee jazaakum allahu khayra jazaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka caawaa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtogeliyey in barnaamijka si fudud aan idinkugu soo gudbinno idinkuna waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa intaaan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno insha allah waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي يقتفي طوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى